bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa quwada ugu darkoran waxaa ka mid ah maamulka degmada jowar oo maanta kormeera dhismaha wadooyinka magaalada oo markan maraya mid wanaagsan xildhibaanadaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta ansixin yihiin sharcibeedka amniga shaybaarka soomaaliya dad goboleedka koonfur goboleed soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka oo ka wada hadlay sidii gurmud degdega loo gaarsiin lahaa shacabka ay abaarta saamaysay ee ku nool gobolka shabeellaha hoose kulan loogu hadlayay sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen bulshada iyo maamulka cusub ee degmada halgan oo lagu qabtay magaaladaasi warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan weerar rag hubaysan ay geysteen oo ay dad ku laayeen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnaya maamulka degmada jowra ayaa maanta kormeeray dhismaha wadooyinka magaalada oo markan maraya meel wanaagsan cali taliya cabdi ayaanu faahfaahinaya gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa caasimada hirshabelle jowhar mudane cismaan maxamed mukhtaar cismaan baare islamarkaana ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa maanta kormeer shaqa ah waxay ku tageen wadooyinka waaweyn ee magaalada tani jowhar oo haatan ay ka socdaan howlo dib u dhis iyo sidoo kale casriyeen kormeerkan ayaana ujeedkiisu waxa uu ahaa ukurgelidda heerka uu marayo mashruuca tan tayada shaqada socoto iyo hubinta iyo howlaha loo fulinayo sida ku xusan qorshaha iyo heshiiska markaasi mashruuca mas-uuliyiinta ayaana warbixin faahfaahsan waxa ay ka dhegeysteen injineerada iyo sidoo kale shirkadda markaasi fulinaysay dhismaha wadada tan intii uu kormeerku socday duqa caasimada hirshabelle jowhar mudane cismaan maxamed mukhtaar cismaan baare ayaa ku adkeeyey injineeradii iyo sidoo kale howlwadeenaduba mashruuca in la derdergeliyo shaqada lana ilaaliyo tayada si wadada ugu dhammaado waktigii markaasi loogu talagalay duqa caasimada hirshabelle jowhar mudane cismaan maxamed mukhtaar cismaan baare ayaa xusay in wadooyinka kan ee laamiga ah ay lafdhabar u yihiin horumarinta bilicda magaalada tani jowhar isku socodka iyo kobaca dhaqaalaha degmada isagoona markaasi tilmaamay in degmada maamulka degmada jowhar ay ka go-an tahay hirgelinta mashaariic horumarineed oo markaasi wax ku oola ugu dambeyntiina xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa bogaadiyey shaqada socota iyagoona markaasi ku booriyey shirkada fulinaysay dhismaha mashruucan in ay laba jibaaraan dadaalkoodana si mashruuca ugu dhammaado si hufan tayo leh una noqdo mid markaasi bulshadu ay ku faanto xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta ansixiyey in sharciyeedka amniga shaybaarka soomaaliya ibraahim guudle ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho inoogu soo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa soddon iyo labaad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow guntanka ama kooramka kulanka waxa uu ku furmay boqol afartan iyo shan xildhibaan waxaana ugu horeyn xildhibaanada ay akhrinta saddexaad marsiiyeen hindis sharciyeedka amniga saybarka soomaaliya oo ay soo diyaarisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada guddiga warfaafinta ee golaha shacabka ayaana xildhibaanada golaha shacabka la wadaagay warbixinta akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedkan waxaana uu golaha ka codsaday in la ansixiyo guddigu waxa uu wax ka bedel toosin iyo kordhin uu ku sameeyey dhammaan qodobadii ay xildhibaanadu soo jeediyeen kuwaasoo kale ah kow toosin qodobada la toosiyey waxaa ka mid a qodobka labaad qodobka sagaalaad faqradiisa labaad iyo saddexaad iyo qodobka tobnaad faqradaha kow saddex iyo labaatan iyo lix sidoo kale waxa uu sameeyey tirid iyo wax ka bedel qaabka uu qodobada qaarkood saddex waxa uu sameeyey kordhin qodobada kordhinta lagu sameeyeyna waxaa ka mid ah qodobka afariyo labaatanaad qodobka shan iyo labaatanaad qodobka lix iyo labaatanaad todobiyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad qodobka soddonaad iyo qodobka labaiyo soddonaad soddon iyo saddexaad iyo soddon afraad ugu dambeyntii mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn annagoo tixraacayna tixraac ka dhiganayna nuqulka rasmiga ah ee hindisharciyeedka halkan ku lifaaqan waxaa baarlamaanka xubnaha sharafta leh aan ka codsanaynaa inay noo ansixiyaan sharcigan oo muhiim u ah intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ugu codeeyay hindi sharciyeedka amniga saybarka soomaaliya waxaa ogolaatay boqol afartan iyo afar xildhibaan hal xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jirin sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka oo kulanka shir gudoominayey koorumkeen waa boqol afartan iyo shan aamus ma jiro diida hal qof boqol afartan iyo saddexna waa ogolaadeen sidaa daraaddeed hindishareedka amniga cyberka soomaaliya waa ansax aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindis sharciyeedka sharciga dhismaha hay-adda qaran ee maareynta deegaanka waxaana xildhibaanada ay ka doodeen qodobada hindis sharciyeedkan iyo muhiimadda uu dalka u leeyahay mudane guddoomiye mudanayaal hindise sharciyeedkan waxay wasaaradda deegaanka ka hor akhriday kulanka guud ee golaha shacabka taariikhdu markay ahayd disembar shan iyo tobankeedii laba kun labaatan iyo shan intaa kadib waxaa lagu wareejiyey guddiga si waafaqsan qodobka siddeetan iyo shanaad ee xeeroosaadka golaha shacabka si guddigu u guto waajibaadkiisa shaqo kadibna uu warbixinta akhrinta labaad oo qoraala u gudbiyo golaha shacabka si waafaqsan qodobka siddeetan iyo lixaad faqradiisa koowaad ee xeeroosaadka golaha shacabka guddigu intuu ku guda jiray diyaarinta akhrinta labaad wuxuu kulamo wada tashiya la yeeshay wasaaraddii keentay sharcigan oo ka koobnaa saddex iyo labaatan qodob guddigu wuxuu sameeyey sixitaan isugu jira toosin erey bixin qaabayn wax ka bedel iyo kordhin sida ku cad shaxda halkan ku lifaaqan oo safka koowaad ay tahay hindisa sharciyeedkii xukuumaddu soo gudbisay iyo ka labaad oo ah wax ka bedelkii gudigu guddigu ku sameeyey iyo ka saddexaad oo ah faahfaahin gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa guddiga ku shaqada leh hindise sharciyeedkan ee warfaafinta waxa uu faray in uu soo diyaariyo akhrinta saddexaad dibna golaha uu ugu soo celiyo
guddiga waxaan leenahay soo jeedinta nuxurka leh in maaragtay si maaragtay xildhibaanada ay soo jeediyeen si gaara in aad tixgelisaan maaragtay aad markaa noo keenaysiin xildhibaanadana wixii maaragtay aad isleedihiin oo shalay waa idin dhaafay istiraadaan oo doob u baahdo meelaha aad u maraysiin aad jirteen waana taqaaniin aad iyo aad ugu mahadsantihiin marka waxaa lagu wareejiyo guddigii si fiican ayagana hagu soo horbaara degeen soo jeedimaan nuxurka lena hala tixgeliyo ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa loo qeybiyey warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka macmiilka danabaysan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee hay-adaha gargaarka ayaa ka wada hadlay sidii gurima deg deg a loo gaarsiin lahaa shacabka abaaruhu saameysay ee ku nool gobolka shabeelle hoose yunis duraana ayaa magaalada muqdisho kasoo diray shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa looga hadlay xaaladaha abaaraha baan ee ka jira gobolka waxaana lagu qabtay muqdisho shirkan waxaa ka soo qaybgelay wasiirra ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si gaara wasiirada gargaarka qorshaynta arrimaha gudaha warfaafinta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeellaha hoose cabdirashiid axmed iskuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka shabeellaha hoose saciid maxamed cadceed mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo ah iyo wakiilla ka socdeeya hay-adaha gargaarka shirkan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa isku xirka iyo wada shaqaynta hay-adaha ka howlgala dhammaan gobolka shabeellaha hoose si gargaar deg dega loo gaarsiiyey dadka u baahan ka qaybgalayaasha shirka ayaa isdhaafsaday xogo ku saabsan xaaladaha amni bini-aadannimo iyo baahiyaha ka jira deegaanada kala duwan ee gobolka waxaa sidoo kale laga wada hadlay sidii hay-adaha iyo mas-uuliyiintan ay si midaysan uga wada shaqayn lahaayeen gaarsiinta gargaar deg deg ah loona hubin lahaa inuu si cadaalada u gaaro bulshada dhanyarta ee abaarta saameynta u geysatay shirkan ayaa lagu go-aamiyey in la xoojiyo wada shaqaynta lana sii wado kulamo isdaba joog ah oo lagu dardargelinayo howlaha gargaarka si wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira gobolka shabeellaha hoose loona taageero dadka u baahan ugu horeyn wasiirka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka warbixiyey shirkan maanta waa maalin isniin ah lix iyo labaatanka bisha january sanadka laba kun labaatiyo lix waxaa noo qabsoomay kulan wasaaradaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradaha gargaarka wasaaradda qorsheynta arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta iyo lataliyaasha madaxweynaha ee la yeesheen hay-adaha ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose kulankaas oo warbixin aan ka dhegaysanay hay-adaha ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose shaqooyinka kala duwan ay wadaan kulankaas waxaa kaloo looga hadlay caqabadaha hay-adaha ka haysta in mashaariicda la fuliyo waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda koonfur galbeed inaan idinkaga mahad celiyo horta shaqooyinka aada u haysaan bulshada annagoo og runtii duruufo badan inay idinku xeeran yihiin waxaan idinka rabnaa annaga wasaarada ahaan wasaaradda ma aragtay qorsheenta iyo wasaaradda gargaarkaba iyo wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqayn oo very close ah oo ma aragtay aan ku wada shaqayno oo telefoonadeenna iyo inay idin furan yihiin mar walba wixii caqabad idin haystana inaan idinla xalino idinkana inaad ku dadaashaan maalan shirarka oo kale markaan idinku yeerno muhiimka ah sidaan oo kale kasoo qaybgalkiisa runtii hadda kasoo qaybgalka aada u fiican yahay waana ku mahadsantihiin waxaan la qabaa wasiirka runtii mahad celinta badan oo uu idin oo mahad celinayo shirkan oo kale hanoo badnaado hadda waa humanitarian unbaa laga hadlaya waa isla celinaya mooye waxyaaba badan oo aan ka hadli lahaa jireen muxuu ahaa wasiirka qorsheyntaan ka codsanaa in uu muxuu ahaa shirar badanoo hay-adahan iyo weliba aan mar rabo gaalo iyo midna mar rabe soomaalidan dadka aan isfahamayno xaqiiqda iyo runta ka wada hadli karno inaan marar badan kulanno ilaahay idinkiisa waxyaaba badan aan iska caawin karnaa waaho waa idinka waa idin baahannahay idinkana waa noo baahantihiin gaabkan nagu dhex jira si aan uga saarno meesha shirarkeena inaan badanno insha allah wasiirkana waa u sheegi doonaa gunaanadka iyo barnaamijkeenaas oo maanta aan arkayno muxuu hay-adihii iyo sida kasoo qaybgalkooda iyo sida ay u xiisa dareenka aad qabtaan keliya nagu filanba soomaalinimada ku jirto oo dareenka muxuu walaalnimada ku jirto annaguna wanaaggan wadno waa aragtaan ilaahay idinkiisa taas inaan iska kaashanno raboodyada la gudbi jiray in ooja annaga iyo c c m ka calasterka inaan la shaqeyno sababaha keenta waxaa waaye sababaha maanta koonfur galbeed ee u naqatay in qofkana lagu dhibaataynin qofkii yimaadana oo si nabada ku shaqeeyo wasiiradii iyo wasiirkai arrimaha gudaha u taagaa hadday degmad cilad ka jirto gobolkii ha joogo wasiirkii ha joogo hadday cilad idinka haysato dhinaca raboodyada wasiirkii gargaarka ha joogo haddii cilad guud iska joogtona wasiirkii qorsheynta ha joogo marka horta intaas fursad fiicana maanta laisku haystaa marka waxaan rabnaa keliya ugu muhiimsan waxawaaye gargaarka aad wadaan iyo dadaalada aad wadaan inaan idinku idinku hoojino waxaan diyaar u nahay caqabadaha security-ga iyo duruufaha meelaha qaar ka jiro inaad nala kaashataan maadaama aan ciidamadii ku xirannahay saldhigyadoodii iyo s n a ha ahaato meelaha duruufaha oo stabilizationka air recovery-ga ah haddaa u baahataan inaad waxgaarsiisaan waxaan diyaar u nahay inaan garab idinku siino dabcan security accessku keliya ma aha in ay ambush ama biino ama ku jirta laakiin jabooyintiyada naftirkooda waxaa laga yaaba hay-adaha inay qofku la oqoonin laakiin marka annaga la hadalno oo dee meelaha ay joogaan inay u fududaan karto marka waxaan doonaynaa keliya inaan arrimahaas oo dhan iska kaashano si adeegyada iyo gargaarka wadaan
kulan loogu hadlayay sidii ay wada shaqeen u yeelan lahaayeen bulshada iyo maamulka cusub ee degmada halgan oo lagu qabtay magaaladaasi cabdishakuur cismaan ayaa hiiraan ka soo diray kulankani oo lagu soo dhoweynayay maamulka cusub ee degmada helgan ee gobolka hiiraan islamarkaana looga harisanayay siday wadashaqayn dhab ay u yeelan lahaayeen maamulka cusub ee degmada helgan iyo bulshada degmadaasi ayaa ka qabsoomay gudaha xarunta maamulka degmada ee degmadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada degmada helgan ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan maamulka cusub ee dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose hirshabeelle usoo magacawday degmadaasi dhammaan dadweynaha meesha iskugu yimid magac iyo magaska kastoo ku fadhiya waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suu nimaday maanta sanadka cusub guddoomiyaha cusub aqoon noogu madhino horaan isu naqino isula shaqaynaynay laakiin waxaa weeye wixii qulubta ku jiraan isku cabsino wada shaqayno u soo jeedsano qaabkii degmadan aan wax ugu qaban lahayn dadkeennan wax ugu tegi lahayn awlaadeenna wax ugu tegi lahayn wixii kaloo ku diri lahayno waa rag badan iga dambe iga caqli badan ama iga cilmi badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay aa mahad iskale sukaayo keena anagoo nabad ah allaha nagu anfaco nabadaas ilaahay na siiyey waxaan leenahay meeshana waxay ku saabsan tahay soo dhoweynta guddoomiyaha loo soo magacaabay degmada soo dhawaad baanu ku leenahay welcom wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta xilladaan aan ka soo qayb galnay oo lagu soo dhoweynayo guddoomiyaha degmada halgan aan ka soo qayb galnay waxaan leenahay guddoomiye soo dhawaaw soo dhawaa baan leenahay dadkaan waa dadkaadi waa dadkaa ka dhalatay waa dadkaa la shaqaynaysay hore ula joogtay wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا يا المهدي لا يستلم ما تجيب حفلتان آدم بلارن ما أنت نقص دوينيو قدوميها تجمل هرجل آد أيها دولة قدوميها أبو مهد علنا يا مهد كدب دليرتا odayaasha waxgaradka culmadiinka dhammaan xafladan kasoo qaybgala gudoomiyaha munaasabada gudoomiyaha aad baa ugu mahad celiya mahad kadib walaalayaal waxa loo baahan yahay in hore loo sii socdo aan lagu ekaan xafladan gudoomiyaha degmada helgan axmed aadan warsame ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii horumar ballaaran ay u gaari lahayd degmada helgan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka hore dadka reer halgan qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka dhallinyarada dhammaantiinna horta waa idiin mahad celinaa waxaan idinka mahad celinaa waktigiinna qaaliga iyo sidaad halkaan u timaadeen muxuu ahaay wakti adagaa lagu jiraa daruufo adagaa jira waan dareemaynaa marka waa idinka mahad celinaa midda xigta daruufaha magaaladan si fiican aan uga warqabaa waa ogahay iyadana waxaa looga bixi karaa in laisla shaqeeyo oo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka lala shaqeeyo magaaladan waxay leedahay saddex haydood oo saddex garsoore ay leedahay waxay leedahay sharci dejinta iyo fulinta iyo cadaaladda hadda sharci sharci dejintii basaa joogto cadaaladdii iyo fulintiina waa maqan tahay marka inaad horta saas u fahamtiin waa rabaa daruufaha magaaladan ka jirana xod ogaalaan u ahay caqabado badan oo magaaladan gadaamay oo muxuu ahaay jiro inay jiraanna waa ognahay daruufihiinana waa dhegaysanay waxaan rabaa marka inaan wax yar dul istaago magaaladan sideeda bannaanba horta dowladnimada horta wax waa horumar halkaad naga dhegeysaneysaan waa raydow johor markana warka caalamka hubaystana ayaa toogasho ku dilay koob iyo toban ruux garoon kubadda cagta ah oo ku yaala gobolka gunjota ee bartamaha dalka mexico labayo toban ruux oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka ka dhacay magaalada salmanika maalintii axadda howlgal baadagoob ah ayaa la bilaabay si loo helo dambiilayaashaasi mas-uuliyiinta maxalliga ah weli ma sheegin waxaa sababay daliilkani balse gunjoota marar badan waxaa ka dhaca rabshado kuwaas oo ka dhasha kooxo oo ku dagaalama ama oo u dagaalamaya dhul iyo saameyn inay halkaas ku yeeshaan istaalla warbixii dalka iyo dibadda cawina soo gaaray waa anaga intaa cudub warkaysa eegana wax dib ugu daalacan karana barta aan facebooka ku leenahay anigoo cabdiqaadir ah sidaas iyo nabadgeliyo